barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha juunna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo qabanqaabada guurka iyo nolosha qoysnimo horta gabadhu markeeda hore ay guursanayso de waynay isu diyaarisaa inay mas-uuliyad qaado oo reer mas-uul ka noqoto ay hooyo noqoto waxyaalo badan ay ka fikirto labada qof haddii ay isku kalsoonaadaan oo iyagu isla socdaan oo isfahmaan wax kasta iyaga isla fahmi karaa waayo gabadha iyo inanka isdoortay waa kuwa iyagu isla socon karaa wax kastoo ay noloshooda ku baysgarayn karaa sidoo kalena waxaad maqli doontaan maansooyin ka mid ah suugaanta jacburka ah ee dhallinyaradu ku kaftamaan gabadhaan qorshaystansidhi guriha ku joogto astaamahan ku xulee baan rabaa inaad ogaataan lebiskeedu waa inuu noqdaa kii dadkii hore ee kabaheedu waa inuu noqdaan dacaska waaweyne cadarkeedu waa inuu noqdaa waxaan udgoonine marka ay dukaamada gashay shoobinada eegta bootarada madow iyo waa inay beybi galatahay buuri
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa inay bilowdo fulinta xeerka dadka ka soo jeeda lix dal oo muslimiina oo doonaya dalkugalka maraykanka uga baahnaanayaan inay qaraabo dhow ama xiriir ganacsi kala dhexeeyo maraykanka si loogu ogolaado inay waddanka maraykanka soo galaan qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka a p iyo reuters balse aan si rasmiya loo shaacinin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha maraykanka ula macaamilaan codsiyaasha dalkugalka ee dadka ka soo jeeda dalalka iiraan libiya soomaaliya suudaan syriya iyo yemen xiriir qoys oo la ogol yahay waxaa ka mid ah in maraykanku ay ku joogaan waalid xaas caruur wiilka gabadhaada wiilka ama gabadha aad sodoga u tahay ama walaal si lagu ogolaado inaad soo gasho sidaas waxaa ku qoran qoraalka ay arkeen wakaaladaha a p iyo reuters xiriirada qoys aan la aqbali doonin waxaa sidoo kale ka mid ah awoowe ayeeyo wiilka aad ayeeyada ama awoowaha u tahay eedo adeer wiilka ama gabadha walaalka dhalay seedi dumaasho iyo saaxiib jaceyl intuba xiriirada ganacsi ee la aqbali karaa ayaa sidoo kale lagu sheegay sida ku qoran dukumentiga dhowaan la filayo in la shaaciyo islamar ahaantaasna loo ogolaan doono in loogu dhuunto amarka mamnuucis ee madaxweyne trump kuwaas oo hoosta ka xariiqaya in dadka qaar aanay suuragal ahayn inay soo galaan waddanka maraykanka saraakiisha talyaaniga ayaa sheegay in dowladooda ay u sheegeen guddiga midooda yurub xarintooda brussels inay eegayaan sidii ay u diidi lahaayeen soo galootiga laga soo badbaadinaya badaha mediteraneanka go-aanka ay talyaanigu ka fakarayaan ayaa ah inay joojiyaan dadka ay dalkooda soo gelinayaan maraakiibta aan talyaaniga ahayn ee dadka ka soo badbaadinaya xeebaha inay dalkooda ku soo xirtaan oo ay qaxooti keenaan tallaabadan ayaa ah mid culus waxayna imaanaysaa xilli ay talyaanigu soo galaan ama ay yimaadeen ku dhowaad kow iyo toban kun oo magangelyo doon ah iyo dhaqaale raadis kuwaasi oo badankoodana ka yimid qaaradda afrika iyagoo afar cisho oo safara uga soo ambabaxay dalka dagaaladu ay ragaadiyeen ee liibiya
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad dhegeysanaysaane dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba waxay marxalad xasaasi ahay galaan xilliga ay isku diyaarinayaan guurka waana marka dad badani oo ehel iyo asxaab ay isugu jiro ay faragelin badan ku yeeshaan hawsha qabanqaabada waalidiin badan ayaa wiilka iyo gabadha isguursanaya ku dhiirigeliya waxyaabo aanay awoodi karayn dhaqaale ahaan sidoo kalena asxaabtooda ayaa xilligaasi talooyin badan oo qoyska cusubi khilaaf ka dhex dhalin kara uu markaasi kusoo kordhiya waxaana marar badan dhacda in qoys cusub markaasi laga yegleelay la yegleelay aan iraahde uu si dhaqsi ah u burbo mararka qaar khilaafaad jira darteed arrimahaasi iyo waxyaabaha ku qotoma waxaa warbixintan ka soo diyaariyey cabdikariim olol oo jooga magaalada laascaanood xilliga arooska ama aqalgalka dhalinyarada is aruusanaysaa waa mid saamayn badan ku leh dhanka wiilasha iyo gabdhaha waa markaa qof kasta uu yahay mashquulka qaar ka mid a hablaha dhalinyarada ee magaalada laascanood ayaana arrinkaasi wax ka weydiinay u diyaargarowga dhismaha reerka cusub iyo habeenka aqalgalka nuuro jaamac faarax iyo ayaan cabdilaahi cali iyo raxme cabdi cali oo ka mid a dhalinyarada magaalada laascanood ayaa waxa ay arrimahaasi sharaxaad badan ka bixinayaan habeenkaasi saameynta hablaha ku yimaada magacayga waa nuuro jaamac faarax doorka guurka ee ay ku leeyihiin gabdhaha iminka waxaan oran karaa koley marxaladan iminka lagu jiro waa marxalad wax badan lasoo fahmay hase ahaatee dadku way kala duwan yihiin oo iskuleefal maaha waxaa jira qof waxbartay oo waxyaalahan wax badan ka fahmi kara iyo qof aan waxbaba ka fahmi karin marka koley marxalada marka u horeysa inay isfaham ku xidhnaato waayo qoysku isfaham la-aan ma jiri karo marka labada qof marka uhoreysa inay yihiin dad isfahmaya isku kalsoon wax badanna iska ogo dabeecad yaqaana dabcan baynu odhan karnaa intaa haddii labada qof dhexdooda laga helo waa laba qofoo waxuun nolosha ka sheergarayn kara baynu oran karnaa oo kale dhanka doorashada marka dhismuhu yimaado guriga ama noqoto in qoyskii la dhiso badana dhalinyarada marka wiilasha laga eeg hadda wiilasha ina lama joogaan laakiin gabdhaha waxaa lagaga cabanayaa qalabkii iibintiisii dhismayaashii bal ka waran arrimahaas oo kale ferasti horta gabadha markeeda hore ay guursanayso dee wayna isu diyaarisaa inay mas-uuliyad qaado oo reer mas-uul ka noqoto ay hooyo noqoto waxyaalo badan ay ka fikirto xagga doorashada ama labada qof haddii ay isku kalsoonaadaan oo iyagu isla socdaan oo isfahmaan wax kasta iyaga isla fahmi karaa waayo gabadha iyo inanka isdoortay waa kuwa iyagu isla socon karaa wax kastoo ay noloshooda ku baysgarayn karaa heerka awoodoodu ay tahay oo dee maaha wiilku keligii inuu iska goosto ama wax gaara u iska soo iibsado ama waxaan gabadhu la ogeyn taas waxay meesha ka saaraysaa kalsoonidii iyo isfahamkii dhexdooda yaalay marka waa inuu la socodsiiyaa markasta marxaladda ay xaaladoodu marayso marka la yimaado wakhtiga gebagabada ee xaaladda guurka la marayo waa inay iska warhayaan labada qof oo waxaa hantidaa ka dhexaynaysa gurigooda ooleysa ay tahay miday iskusi u doortaan oo iskusi ay uga qayb qaataan doorashadeeda si aan wax khilaafiba u iman oo waayo khilaaf ku imanaya haddii dhinac keliya hawsha ay ka socoto maadaama adigu aad haysatid xarun lagu dhiso aroosyada oo ay dhallinyaradu badan ay yimaadaan waxyaabaha aad qabataan iyo siyaabaha guurkaasi dhallinyarada u dhaco anigoo magacaygu yahay ayaan cabdilaahi cali ka xarun ahaan waanu aragnaa carqabado badan carqabado badanoo udhexeeya waanu aragnaa marka waxyaabaa aanu kala talino oo aanu xal la heli karno iyo waxyaaba aanan kala talin karin inta badan waxaa laysku qabtaa gabadhu markay annaga xarunta noogu timaado oo kale waxay rabtaa hadday doonto in toban qof oo kale loo shaqeeyo ama iclaanka ha loo mariyo ama ha loo dhiso ay rabto ugu talagalay isaguna wiilkiina ugu talagalay iyada iyo inanta la socoto keliyaata uu dhaqaalaha intaa usoo diyaariyey markaas waxaa gabdhaha inta badan u sheekaynaya odhanaya iskaba diid maxaa maxaytsid haddaanu intaad adiga iyo faamiligaaga iyo asxaabtaadaba aanu seefgarayn karinin dee maxaad la hadal ninkaagan oo intaaba haynoo qabto markay xaruntaada kugu yimaadaan ee arooska gabadhu ay tahay sideedabaad isu fahansiisaan qoyskii maadaama cusub yahay waxyaabo fara badanoo rabitaanana gabadhii doonayso kow gabadha ayaan la tagnaa meel gaara oo dhallinyarada kala dhexbaxnaa tal ahaan markaa gabadhaan la wadaagnaa waxaanu fahansiinaanaa ninkan dee adigaa guursaday waxaanuna waa wax caawo keliya ku raacaya berrina way kaa hadhayaan annagu lacagtaanu qaadanaynaa dhallinyaradununa dee qarashkii aad ku bixinaysa iyaga maxayt iclaankana dee berriba haduu doono wuu dhaqmaya marka walaalay adigoo dantaada eegaya annaga iyaga lacagta qaadanayna hanoo danaynayn laakiin adigu danayso waxaad ka danaysataa kow dee ka fikir ninkaagu lacag kale muu haysan intaasuu nagula heshiiyey dee intii yeel waxaan u samaynaayoo kale marka inta hadday ama ay yeesho ama ay diidaba waxaan ugu darnaa dhiskoonna waan u samayna waxaan intaana annagaa kugu samaynayna adiguna intaa ka kaco iska dah marka gabadhu dooh oo kale maxay doortaan inaad u qabataan waxyaabahay jecedihiin gabadha habeenka arooska ah ead adeega idinku siisaan maxay tahay kow gabadha waxay jeceshahay waxa meesha yaalo horta waxa ugu qaalisan habeenka inay iyadu xidhato cilaanka la marinaya waxay rabtaa ka ugu qaalisan in loo mariyo toobabka ka ugu qaalisan ee meesha yaale ugu cusub inay xidhato waxay noqotay gabadha inay tidhaahdo waan iska daynayaa ama waxaan rabaa lay samaynayaa annagu markaa waxaanu ku khasbanaanay dee maadaama uu maxay tira guri dhallinyaro yahay dee guri islaamayo shareecada islaamka lagu dhisayo magacaygu waa raxme cabdi cali waa wax jira oo dhaca intaana waad arkaysaa marka gabadhu arooskan oo kale ay u diyaargarowdo maskaxdeeda waxaa ka badiya asxaabta si kastoo iyada isaga inanka iskugu qancaan oo ay u rabto waxa haddana waa loo sheekeeyaa waxaa la dhahaa caawa keliya weeyaan oo habeenkaaad ku lahayd habeenkaas aad ku leedahay ayaad wax goosan kartaa qiimaha kalgacaylka iyo rabitaankoodii waxaa lagu burburiyaa habeenka keliya oo la dhahaa haddii usan maanta waxaan kuu qaban karayn waxaad ka goosan kartaa intaad bannaanka joogtide iskagaba hadh kaasaa badanaa gabadha culaysku keeno si kastoo go-aan leedahay go-aanka bannaankaga imanaya baa ka xoog bata laakiin gabadha aroosanaysa waxaan kula talin lahaa in iyada uu go-aankeedu ka go-o markeedu hore cidda ay la tashanayso ay noqoto cid ay ku kalsoon tahay gurigeedana aan burburinaynin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
suugaanyahanada soomaalida ayaa qaarkood marar badan tiriya gabayo jacbur ah oo ay u dhigaan qaab madadaalo allah u naxariistee abwaankii weynaa ee soomaaliyeed cabdulaahi macalin dhoodaan ayaa lagu xasuustaa gabayada jacburka ah hase ahaatee dhallinyaro badan oo xilligan tiriya maansooyin ayaa isku daya inay soo bandhigaan maansooyin jacbur ah oo aad u qosol badan wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa wareystay mid ka mida dhallinyarada hal abuurka maansooyinka jacburka ah oo aad u xiiso badan mustafe barkal cabdilaahi waa maansayahan sameeya maansooyinkaasi jacburka ah iyo kuwo kaleba waxaanan weydiiyey maansooyinka jacburka ah ee ugu talagalay madadaalada haashim sheekh cumar good aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ku soo dhowahay waan idin salaamaya adiga iyo shaqaalaha kale v o a kolley sugaantu waxay yar baahan tahay macaa in la yar macaaney mararka qaar markaa jacburkan maaha kuwaan u talagala gabayo waaweyn waa kuwo iska jacburahoo kala kaana jacburka micnihiisuna waxa weeyaan waa laba shay oo aan islahayn ba lasu keenaya tusaale ahaan iminka luuqadda soomaaliga iyo luuqadda ingiriisiga lasu waafashinaya kadibna qofkii markuu labada luuqadoodba yaqaano wuxuu noqonayaa qof macnaha waxa weeyaan wixii ku qosla oo ula ekaada meed oo kale tusaale iminka tanaa soo qaata mid aad u kooban
waxay noqonaysaa jacburkii madadaaloo kale noqonaya oo dhallinyartii iyo dadkii iyo wixii ku madadaaloonaya qaabku habka uu dhacayo markaa habdhiciisa horta wuxuu yeelanayaa qaabkii suugaanta ma baalmaraya miisaankii suugaantu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa waxa weeyaan qaabdhicii suugaanta ma ma noqonayo hadal macnaha anan ka duwan suugaanta kale laakiin ujeeddada lunsan xarafraaca lunsan habdhaciisa ayaa mataqaanaa wax aan islahayn markaa saas buu ku noqonaya wax jacburoo kala kaana marka wuxuu tusaaleaanima aan kan soo kan gaaban soo qaato waxa weeyaan magaciisa waxa dhaha booth your heart anaa niyadda u sheeg ama qalbigaa geli wuxuu leeyahay everyday aduunbu qalbigu kuu diyaar yahay ee moornintii timaadaba xubnuhu way ku sugayaan anywhere dhammaan aan ku qoro waad u qalantahay i love you-da waa taan in badan ku amaamuday ee soo amaysin araggaagu dee waa mid aan rabe biri baydhku uu go-aan yahay in yarbaliikaadi intaa waxa dhaca dhallinyarada marka ay isla sheekaysanayaan isagoo qof hawl ku jiro oo shaqaynaya ayuu qofkii kala jeclaa inta badan waxa weye miscool miscool miscool miscool ku soo celshaa marka qaar waxa dhacdaba in qofkii uu halku haga soo celin lahaa waxa weeyaan telefoonka inay prepaid ba ugu jirin marka wuxuu leeyahay soo ameysin araggaagu dee waa midaan rabee prepaidku uu go-aan yahay in yarbaliikaadi miscoolka iga daa anaa kuugu soo shubee buth your heart ereygaan kule dhexalgal weeyaan macnaha wuxuu iga qaado waanadaas iga qaado niyadda u sheeg wey qalbiga niyadda geli marka tusaalahaan mid kale asagna jiro wuxuu le gabadhan qorshaysteen isidhi guriga kuu joogto astaamahan ku xulee baan rabaa inaad ogaataan marka kani waa mid kale qorshe dumar baa la idhaa oo isna naftiisu kiin buu leeyahay uu kooban yahay wuxuu le gabadhan qorshaysteen isidhi guriga kuu joogto astaamahan ku xulee baan rabaa inaad ogaataan waa inay ixtiraam gaara iyo edeb lahaatahay lebiskeedu waa inuu noqdaa kii dadkii hore ee kabaheedu waa inu noqdaan dacaska waaweyne cadarkeedu waa inu noqdaan waxaan udgoonayne marka ay dukaamada gashay shoobinada eegto bootarada madow iyo waa inay beybi gadataay buui bootarada madow iyo waa inay beybi gadataay boqolaal bacmeeka ah iyo waa inay baaldi sidatahay haddii ay adeeg damacdo oy suuqa waxu doonto baabuur xawaashi iyo waa inay liifka badisaaye bariiskuna ma fiicno baryahan waaban soo nacay xabxabkiyo casaa iyo waa inay boorashka risaaya buuhi hadda xabxab iyo boorash lama iskuma darade marka waa jacburde waxaa saas jacbura ya marka waxa weeyaan kaasina waa macnaha jacburku waa sugaanta mataqaanaa waxa weeyaan madadaalada noocaas moogta ha marka een sugaanta kale iyadana ee kolley dee noocyo badan baa kaga hadlaa oo anu aabawaan weyn maihi laakiin haddana inta yare afriida weli waan waan waan curiyaa laakiin mustaqbalka kolley dee waxa weeyaan waxa laga yaabaa inaan dee waxa weeyaan inaan soo galo oo hal abuur lagu yeedhi karo ama hal ama abwaan wax loo yaqaano mustaqbalka laakiin iminka waxa weeyaan weli arday baan ahay daagwaanadii baa nool waaweynaa baa nool weli waan ku ixtiraamnaa daba joognaa wax ka barannaa sugaantoodii iyo hadalladoodii macnaha yidhaahdeen la soconnaa
kaasi waxa uu ahaa waryaheena haashim sheekh cumar good oo wareysanaya mid ka mid a hal abuurada jacburka ah ee ay dhallinyarada ay tiriyaan halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii sugaanta jamaal haye falsinay ee dhinacii ciyaaraha guurdhow ayay dhegeystayaashu dhegeysan doonaan hase yeeshee sidaad sheegtay dhinacii heesaha aynu jalleecno hees ay ku luuqayso fanaanada xamdi queen
wax ka baro qardoofraha ninkii lagu qasaaroobe
heestaasi aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana jamaal horteeda fadhiyaan weydiiya bal qodobadii ciyaaraha ugu waaweynaa jamaal
haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal waxaa waddanka ruushka ka soconaya koobka qaaradaha ee confederation kaabka loo yaqaan waxaana faynalaha u soo gudbay xulka waddanka jili kadib markii ay kulan xiiso badan wada ciyaareen xulka waddanka burtugal labada waddan waxa ay kala haysteen koobabka qaaradda yurub iyo kanna koonfurta maraykanka ciyaartaas waxaa daqiiqadihii loogu talagalay ku dhammaatay goolla'aan eber iyo ebera hase yeeshee rigoorooyin ayaa lagu kala baxay waxaase ciyaartaasi halyeygii noqday ee rigoorooyinka golwadaha xulka waddanka jili ahna kabtanka xulkaasi kaladio baravo bravo ayaa waxa uu u suurageliyey xulkiisa inay faynalaha markaasi iska sii xaadiriyaan waxaana uu badbaadiyey saddexdii rigoore ee ugu horraysay ee xulka burtugal ay riteen kuwaasoo u kala riday ciyaaryahanada kuwaresma moutinho iyo nani dhinaca kale ciyaaryahanada jili ayaa ka faa'iidaystay saddexdii rigoore ee ugu horraysay inay iyaguna dhaliyaan waxaana u kala dhaliyey ciyaaryahanada artudo vidal aranguiz iyo alex sanchez taa waxa ay ka dhigtay in xulka waddanka jili ay faynalaha iska xaadiriyaan oo labada bisha julaay ay la dheeli doonaan xulalka mexico iyo germany midkood midkii uu soo baxo mexico iyo germany ayaa dheeli doona kulanka samafaynalaha caawa xilliga bariga afrika waxaana markaasi waddanka soo baxa uu la ciyaari doonaa jili labada bisha julaay iyadoo labada bisha julaayna sidoo kale kaalinta saddexaad la dheeli doono qodobada kale ee goosgooska ciyaaraha haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta barcelona ayaa isku dayeysa inay samayso inay soo xirigeliso ciyaaryahan ander harera oo ay ka dhigato qorshaha labaad haddii ay ku guuldaraystaan inay soo xirigeliyaan ciyaaryahanka marco verati oo naadiga b s g ee waddanka faransiiska ka dhisan oo ciyaara barcelona waxa ay doonaysaa inay qadkeeda dhexe sii xoojiso waxaana verati uu ahaa mid si weyn ay naadigu u doondoonayso hase yeeshee waxa ay baqdin ka qabtaa in b s g ay ku dhigto ciyaaryahankaas waana qorshaha labaad ciyaaryahan ander harero manchester united u dheelaa haddii verati ay markaasi ku guuldaraystaan inay soo xirigeliyaan wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahanka lester u ciyaara ee riyaad mehraaz uu sidoo kale ka mid yahay ciyaaryahanada naadiga katalaanka ka dhisan lala xiriirinayo chelsea waxaana ay ugu dambeeyeen iyadoo ay samaysay heshiis cajiib badan kadib markii ay afduubatay ciyaaryahan costas manalos oo naadiga kubadda cagta zent betsberg si weyn ugu dhowaa in uu markaa uu u wareego ciyaaryahanka roma u ciyaarayay ayaa zent betsberg heshiis hore ula gaaray waxaana la rajaynayey in uu caafimaad u maro ha yeeshee goor dambe ayaa koont sameeyey dadaaladii ugu dambeeyey oo naadigaasina uu ku soo xirigeliyey ciyaaryahan costas manalos oo adduun lacageed gaaray milyan geniga starliinka ahee la rajaynayay inuu zent betsberg waddanka ruushka uu ugu wareego ciyaaryahankaasi qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxaa markaasi uu reetaanka naadiga kubadda cagta ee chelsea waxa ay carigelisay tababaraha kooxda kubadda cagta zent roberto mancini oo isagu si weyn u doondoonaya ciyaaryahankaasi weeraryahanka naadiga arsenal oliver jiru ayaa ka mid ah ciyaaryahanno dhowra oo naadigaasi laga yaabo inay xagaagan ka tagaan waxaana si weyn u danaynayaa kooxda kubadda cagta westerham ee isla waddanka ingiriiska wargeyska likuiwe waddankaasi faransiiska ka soo baxa ayaa waxa uu qoray in westerham ay doonayso in ciyaaryahankaasi soddon jirka ahi ay soo xirigeliso waxaana macalinka naadigaasi slevan bellig uu si weyn u doondoonayaa in uu weerarka naadigiisa uu xoojiyo naadiyada leon iyo olombic marse ayaa ka mid ah sidoo kale kooxaha ciyaaryahan jirud lala xiriirinayo dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynu joogto
ciyaarihii jamaal axmed cismaan aanu intaasii ku dhaafno markana gabagabadii idaacaddeenna innagoo kusii siqayna bal kaalimihii heesaha
heestaas ayaa gunaandu ahayd idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tani kun dambe waxaan dhammaantii isku duuban idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo